guddi culimo ah oo horey loogu saaray halka gaaridda xaalka kubsi ee labada gabdhood ayaa soo gudbiyey go-aanada lagu xukumay dhallinyarada shanta ah waxaana dhallinyaradaas oo lix ahaa gacanta haatan ku jira shan halka mid ka mid ah dhallinyaradii kufsiga geysatayna uu ka maqan yahay goobtii falka xukunka ah uu ka dhacay farxaan faarax dheere oo ka mid ahaa guddigii loo saaray soo dhirindhirinta dhacdadii loo haystay dhallinyarada ayaa v o e-da uga waramay sida maantay uu u dhacay xukunka lagu riday dhallinyaradaasi niyow waxaan odhan karaa saddex xukun baa meesha ka dhacay midi waa mid ilixyaay oo ilaahay lahaa xuduudaha inla fuliyo waa kii karbaashka ahaa wiilasha waa la karbaashay qaarkood laba boqol oo karbaash baa ku dhacay qaarna qaarna boqol baa ku dhacay xukunna xukunna waxaa xukunkii xuquuqda gabdhahu ay lahaayeen xukunna wuxuu ahaa xukunkii magaranaysaa ciqaabta ahaayo xabsiga ahaa toban sano baa ugu badnayd shan sanana way ugu yareed ma garan dalka waxaa geystay lix wiil bay ahaayeen shan baa gacanta lagu dhigay ninna waa maqnaa ninka maqani wuxuu la xukun yahay shanta kaloo la xukumay ma garan
farxaan ayaa v o e-da u sheegay in xukunka loo cuskaday shareecada islaamka ayna ku wada qanacsanaayeen ehelada labada jaanib
maalintay dhacday ilaa maantay oo ugu dambeysay dadka hawshaasi ay ka dhacday oo eedeysanayaasha wiilasha dhalay iyo dhibanayaashaba waxaa la isla qaatay shareecada islaamka in arrintaas lagu soo dhoweeyo eedeysanayaasha wiilasha ah waalidiintooda iyagaa soo qabtay iyagaa keenay waxaa la isla qaatay labada jaanib baa in shareecada arrintaas ay ku qanacsan yihiin annagu ka guddi ahaan saasaanu haynay ciidan baan u dhiibnay ciidan baa gacanta ku hayay intaas iyagaa ilaalinayay maanta ugu dambeysay baa shareecadii xukunkeedii lagu dhawaaqay xukunkii waxaan odhan karaa meeshaa ka dhacay si shareeco ah oo maaragtay islaamiya ah buu u fulay
inkastoo dhallinyaradii maantay lagu kala xukumay garaaca karbaashka lacagta iyo xabsiyada haddana tallaabadii ugu horreysay ee lagu fuliyey waxay ahayd karbaashka oo laba ka mid ah lagu riday min laba boqol oo karbaash ah halka saddexda kalena lagu fuliyey boqol jaydal waxaana lacagta ganaaxa ah loo xukumay in la siiyo labadii hablood ee dhibanayaasha u ahaa falkii kufsiga cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo